waxaanaba inaan ka hadlo dadka markasta dhahayo koonfur galbeed kama dhiceen wax doorashaa waxaan anoo fiirsanayo facebook fiirsanayo waxaan ku arkay nin sheegna ah oo reer koonfur galbeedna ah oo ka sheekaynayo doorashadii mana joogin ogow anigii joogay buu noogu sheekaynaya ilan waraysi baa lala yeelanaya wuxuu leeyahay meeshaasi waxba laguma dooran weliya wuu weydiiyey sababtu maxay tahay maxaa loo wuxuu yidhi see ku dhacday baa layidhi loo dooran waayo waa tii ninkan tiradii waxlayla sheegay waa tii xildhibaan wax dooranayaan annagu aan arkaynay see ku dhacday baa layidhi wuxuu yidhi warqadda xildhibaanka lasoo siinayo waxbaa horey loogu soo qoray adiga lalaaba geli baa layidhi buu yidhi ninkaas yaa iska jiro marka waxaan rabaa inaan halkan ka addeeyo horta inaan waa ogyahay kusii hayihii madaxweynaha mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna anigu runtii doorashadaas weligay doorasho waxna waa soo doortay dad wax dooranayana waa fiidiyey oo goobjoog baan u ahaa weligay doorashadaasi doorasho ka xalaalsan ka rasmaysan ka fiican weligay maanta sabab kale waa sheegaya haddana sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay ninka xildhibaanka ah warqad baa lasoo siinaya aniyo ninka madaxweyne madaxweynaha koonfur galbeed oo markaasi laba musharax aan ahayn waasee fadhini warqadaa lasoo siinayaa iyadoo hebel saasuu dhahayaa meel buu marayaa tin baraa la siinaya meel buu marayaa marka waxaan ku arki jiray doorashooyinka meel buu gelaya qofku oo wax dooranaya meel buu gelaya koonfur galbeed maba lahayn meel la galo qofku waad arkaysaa dushiisa waagaas aguu taagan yahay warqaddu markuu wax ku qoraayo ninkii saaxiibulqisha waa garan karay oo waxaa ku qoran qaranka saaxiibulqish waxaa lagu yaqaanaa qaranka dhaqdhaqaagiisa la yaqaana ninkii saaxiibulqisha hadda wuxuu yaqaana wuxuu garanayaa qofkuu ninkaas doortay